إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ramadaan mubaarak ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan qarax gaari looga gubay ciidanka bangarafta ee u shaqeeya maraykanka ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha hoose askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho qarax lala beegsaday gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka gaar ahaan booliska ayaa waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho guddoomiyihii ciyaaraha ee maamulka degmada afgooya ayaa xalay lagu dilay gudaha degmadaasi askari ka soo goostay ciidanka maamulka jubbaland ayaa isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ee gedo dab geystay khasaare hantiyeed ayaa waxa uu ka kacay degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho ciidamo ay wada shaqayn ka dhexaysay dowladda federaalka iyo maamulka hirshabeelle ayaa isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ee shabeellaha dhexe bulshada soomaalida ee ku dhaqan xaafadda isli ee dalka kenya ayaa ka cabanaya bandow ay kenya ku soo rogtay xaafaddaasi ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimcaha taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha ramadaan sannadda kun afar boqol koob iyo afartanka hijriyada dhanka kalena waafaqsan siddeedda mey sannadda laba kun iyo labaatanka kusoo dhowaada warkii oo fidsan qarax gaari looga gubay ciidanka bangarafta ee u shaqeeya maraykanka ayaa ka dhacay gobolka shabeellaha hoose warkaas iyo warar kale oo ku aadan uu ka mid yahay askari ka tirsan dowladda federaalka oo lagu dilay magaalada muqdisho waxa ay noo soo jeedinaya waryaheena cabdisamed cabdulaahi guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay qarax culus la beegsadeen gaari booyadda ah oo ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa baangaraafta ee uu ku ugaarto maraykanka gaariga booyadda ah ayaa marayay agagaarka warmaxan ee shabeellaha hoose waxaana soo gaaray burbur xoogan oo ka dhashay qaraxii ay la beegsadeen mujaahidiinta inta la xaqiijiyey waxaa ku dhintay darawalkii wadee gaarigii booyadda ahaa iyadoona maalmihii lasoo dhaafay shabeellaha hoose ciidamada baangaraaf khasaare culus lagu gaarsiiyey weeraro ay mujaahidiinta halkaas kula beegsadeen sidoo kale magaalada muqdisho waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay howlgallo isugu jira qarax iyo sidoo kale mid gaara oo lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka qaraxa ayaa wuxuu ka dhacay xaafadda xoosh madiina ee magaalada muqdisho iyadoona lala beegsaday gaari magaciisa lagu sheegay rooneed oo ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan booliiska dowladda federaalka khasaare ayaa jira walow aan la faahfaahin sidoo kale howlgal gaara oo lagu dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa ka dhacay agagaarka asluubta ee magaalada muqdisho raggii dilay askariga ayaa horey usii qaatay qorigii uu ku hubaysnaa askarigan iyadoona meedka askariga ay halkaa ka qaadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka baaritaano ayay halkaas ka sameeyeen kuwaas oo aan wax natiijo ah ka dhalan tan iyo intii ay bilatay bisha barakaysan ee ramadaan mujaahidiinta howlgalladooda ay ka fulinayaan magaalada muqdisho oo ay sii laba jibaareen guddoomiyihii ciyaaraha ee maamulka degmada afgooya ayaa xalay lagu dilay gudaha degmadaasi ciidamo gaar ah oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay xalay degmada afgooya ku dileen guddoomiyihii ciyaaraha ee degmadaasi guddoomiyaha la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabdiweli colaad qanyare kaasoo ku magac dheeraa gaatamow askari ka soo goostay ciidanka maamulka jubbaland ayaa isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ee gado maxamed ismaaciil ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya xilli maalmihii lasoo dhaafay ay soo tarayeen farxadka askarta ka soo goosanaya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa wilaayada islaamiga ah ee gado isku soo dhiibay askari ka soo goostay maamulka jubbaland askarigan oo muddo toddoba sana ah ka tirsanaa maamulka jubbaland ayaa soo gaaray deegaanka faxfaxdhuun ee gobolka gado ugu horeyn wuxuu ka sheekeynayaa qaabka uu ugu biiray ciidanka maamulka jubbaland asigoona ka warramay dhibaatada ay askarta jubbaland ku hayaan dadka shacabka ah calaykum asalaam walaale waan waxeega aadan cabdullaahi cali waxaan ka imaaday berley gaalada haysata murtadiintaan ka imaaday halkaasaan ka imaaday haddana waxaan joogaa walaayada islaamka meeshay ku sugan tahay faafaxdhuun marka halkaas jahli badan iyo masuq maasuq iyo silax badan moorinin ay taalaan ka imaaday oo nolol ay oolin hataa qaadka iyo balwadda iyo sigaarka iyo balaayada laisku lahayna kamrigaan ka imaaday gaaladaa ka talisa gaar ahaan nin la yidhaaha waxaa u weyn cabaas waxaa iga soo waday wax badan aan la soo shaqeeyey wax faa'iide iyo wax mustaqbal waa ka waay ee, rajo ma laha hadda waan dhaweeta markaan hadda u dambaysa baan kasoo baxay maalin hore hataa nin baa lagu dilay qaad iyo sigaar ee, qaad meel yaalay oo lasku qabsaday yaa nin naftiisuu ku waay waxyaabahaas iyo waxyaaba lamid markaan arkay waan arkay inay nolol xumo dabada kusii hayso aan iskaga soo baxay kama baqan in lii dilo keliya eh, waxaan ka baqay mustaqbal xumadii ay teek ii dambeeye no- no- noloshaydii naftaydaba inaa haymiyaan macnaha aan u go'aansaday naftayda iyo sideedaba inaan maareeyo oon shaqaysto ilaahay maajis gaaran dadka islaamka oo mu- mu'miniinta oo diinka islaamka haysta oo tukanaayo oo waxyaabaha fiican oo diinta ay sheegaysa macnaha ku dhex jira mar walba inaan ku dhex jiraan jecel aniga waxyaaba oo musuq maasuq oo dulmi oo baluud iyo sigaar iyo qaad iyo wax un ay diinta raalli keen afar labaad saac dad ku dhex jira waa marka hore ba- baadiinimo iyo jaahilnimo badanayo haysi walaal eh, ilaaha furaha ugu heleyshiy intaasii kadib askarigan ayaa sheegay inuu ku noolaa xaalad aada u liidato asigoona sheegay inuu goobjoog u ahaa dagaalo badan oo lagu soo qaaday xeryaha askarta maamulka jubbaland dagaalo badan aan ka qayb galnay kuwa xaalwaaqa waa joogay ee, ee, waxaan joognay baashi saabaxdinta lafteeda waa ji- maraan joogay ee, waxa- dagaalo badan aan u taagnaa xaalwaaqa adiga waa dib badan aan ka dhacay waagi ee, waa subax ka alisaystay rag badan dad badan aan ku dhammaaday ee, waxyaabo badan oo adiga waxaan soo marnay oo lafteena iyo dhan walba aan aniga aan waxa meel aan ku sheegaan garanayn ilaa hadda aan la yaabanaa oo maxaa ka mid ah waxaa kamid ah dee hadaf darro inaan ku dhamaanayn oo waxaan ku dhamaanayn musuq maasuq ay ahaayeen oo waxa ujeedooyinka joodda ay ay- ay ahaayeen waxaan ku dhamaanayn ciidanka waxaa loo sheegaa mujaahidiinta inay dad xun yihiin oo dadka shacabka oo masaakiinta ay dhamaynayaan waxaas oo afar labaatan oo meel beena looga sheegay buqle walaal qofka xisaabtama waa qof xiskiisa u jooga qof afar labaad saac baluud iyo sigaar iyo xashiish iyo kamri iyo inta ilaaha naclad oo dhan qof afar labaad saac ku dhex jira horta muxuu xisaabtamaa ma waa uu isweydiinaya laftiisa horta qof isaga waxaa waa maskaxdiisa ay doorsan tahay waa marka walaal dadkaas dad xisaabtama maajaali ay ku jiraan ugu dambeyntii askarigan ayaa waxa uu baaq u diray ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee weli la shaqaynaya shisheeyaha waxaan ugu baaqayaa inay nolosha cusub ee sideedaba ay soo galaan islaamka ay wixi loogala sheegayo dhan ee beeni barobaganda ah in dad wanaagsan ay yihiin oo sideedaba diinka islaamka saxda ee macnaha dadka ku kala hagaayihiin wax annaga aan ku jirnayn musuq maasuq iyo dulmi iyo jahli inay aheed noloshooda inta ka dhiman hadda inay isdaba qabtaan wixii hore waaba soo lumiyeen intaasaan ugu baaqi lahaa muddooyinkii dambe ayaa waxaa si aad ah isku soo tarayey askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada oo isku soo dhiibayay wilaayaadka islaamiga ah dab geystay khasaare hantiyeed ayaa waxa uu ka kacay degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho dabkan oo ahaa mid xooggan ayaa waxaa ku baaba'ay xarumo isugu jiray ganacsi iyo guryo deegaan ah oo ku yiilay degmooyinka daynila iyo hodan oo ka wada tirsan magaalada muqdisho muuqaalo laga soo qaaday goobaha uu dabku qabsaday ayaa muujinaya baaba soo gaaray xarumaha ganacsiga islamarkaana ay ku baaba'een hanti badan qaar ka mid a ganacsatadii laheyd xarumaha ganacsi ayaa ka warbixinaya qaabka uu dabku wax u baabi'iyey iyagoona sheegay inuu ka dhashay koronto ku xidhnayd xarumahooda suburmarkedu ahaa Een, dabkii waxaan marka dhacayn aan waa maqnaa alxamdulilah meeshu gubanaysaa imid Een, maasha allah ambalaasaan naga soo gaadhay ilaahay mahadiis Een, wax badan bay ka qabatay Een, ilaahay mahadiis wax nafo een, oo maanta hadda ku dhintana ma jiraan laakiin waxaa ku baaba'ay een, hanti ayaa ku baaba'day Een, anigu dukaan dukaanlaha ahaa meeshan hanti badan baa ku jidhay alxamdulilah dhib kalena hadda ilaahay nuguma gaarsiin walaa marka xaruntan imaadnay een, anigu dukaankaa deganaa dukaankana wax eh, korontada ku xiran ma wax kaloo yaala ma lahayn Een, wax samgaasna ma oolin Hadda dukaan waa fahmi kadhaa wax kaloo dukaan wax lagu shiday wax kale midna lama keeno meel cunto lagu iibiyo waa la suran dabka horta cabaar ayuu socday een, debdemiska laftiisa xoogaa wuu naga soo yaro daahay een, goor dambe ayuu yimaaday wuuna ku mahadsan yahay howl aad u fiican ayuu qabtay Een, hadda intaan taaganba ma taagnaa lahayn isleeyahay haddii uusan xoogaa uusan howshaas qaba lahayn marka dee wax walba aanu waa qadarta rabbiye ku dhacan annaga hadda wax dhibahoo weyn baa alxamdulillah uma aragno naf nool ayaaba la waayaaba marka hantidan waa wax la heli karo oo maaragta basiida ee guriga horta lix qolo ku koobnaa sida horeba kugu sheegay qol dukaan uu ahaa iyo shan qolo oo jiifa oo la deganaay Een, hadda wax ka badbaada ama ka haran ma jiraan gidaarka unbaaba taaganba sida aad u jeeddaan marka wax walbaahuna waa xukunka rabbi koronto ayaa ku jirtay Een, korontadaas ayaan u sababaynaa wixii dhacay Een, samgaas waa yiillay xaafadda isagoon qarxin oo sidiisii ahaana laga baxsha meesha waayadii dambe waxaa isi soo tarayay dababka noocan oo kale ah iyagoona geysanayay khasaare kala duwan ciidamo ay wada shaqayn ka dhexaysay dowladda federaalka iyo maamulka hirshabelle ayaa isku soo dhiibay wilaayadii islaamiga ee shabeellaha dhexe warbixinta warkaasi waxaa inoo soo jeedinaya waryaheena zakariya cumar askartan oo tiradooda ahayd saddex askari islamarkaana wada shaqayn la lahaa ciidamada dowladda federaalk iyo maamulka hirshabeelle ayaa isku soo dhiibayay maamulka islaamiga ah ee shabeellaha dhexe kuwaas oo lagu soo bandhigay xarunta maamulka islaamiga gobolka shabeellaha dhexe ee degmada aadan yabaal idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa u suura gashay inay waraysiyo la yeelato askartan iyagoona ka warbixiyey waxyaabaha ku qasbay inay ku biiraan ciidamadan iyo qaabnoololeedka ciidamada ay ka mid ahaayeen islamarkaana waxa ay baaq u dirayaan saaxiibadooda weli baaqiga ku ah halka iyagu ka yimaadeen
markaas aniga mataqaanaa dabayla i qaadaba ilaaha ii qoray in meeshaas tago allana waa ii qoray inaan ka tago haddana kadibna dib uga soo laabto wax igu qalqaaliya ma jiraan allah ii qoray mataqan qoraal rabii ah waxaad joogtaa wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe ka waran sida laguu soo dhaweeyey iyo waxa aad ka aaminsaneed marka hore aniga sideeda waa mataqaanaa meeshaan ewel dhib ugama tegin oo walaayada islaamka ewel ima dhibanay haddana waa dhibaad kala kulmaya maba islehiinba marka wixii kugu dhici raba iyo wixii aad mari rabto rabbiyaa qoraal ka war haya anin hadda mataqan meeshaas waa tegey waxba ilaahay igama igama hadleen oo iguma alla waxba igama dhibaatayn dhibaato kalama kulmin aniguna qof muslima kuma dhibaatay haddana mataqaanaa waa kasoo laabtay dinka dadaan isnaqaanaa meesha ugu tegaa saanba arkaan oo la fadhiyo marka halo haddii cadhiisan tahay halo badan kaa cadhiisaa moog saasay mataqaana aan arkay haddii meshii haddaad cawa ku yeeto iyo maada cawidna ku yeeta ba isku waxaatiin isku qandhaatiin moog marka saasayba mataqaana aan arkay nooca wey bir la janaaba arkay in ciladoor iyo hayso waa bas imika hore adiga barnaamijkaas kama fikirin qof haddaan ku ogaahaysa malaha waa kadib waa iska mataa waa iska shaqaynaysaa xamaraa iska geli saasaan baa shaqadaydu ahayd xabad uma hayno intaan xabad aanan kaba qabanba idinkuna wax iguma dhiifin anaan wax kuma dhiifino in weynba lama jirin oo haddaadan waxba u qaban maxaad u ahayd marka xabad ma uma hayno adiga indhilahaan sa joognay haddaan sa joognana waxaa maskaxdayda ka helay inayna mataqaana wax kasoo bixin anayna wax fiican hay meeshaan juguseero waana ka tegaba mataqaana magaalada muqdishoan ka galaba ka waran nolosha ciidamada macaamuusileyda qaab nololeedkooda tilmaan guud ka bixi noloshooda adiga ardii aniga igu dambeyd aniga sanado hore igu dambeyd soonka haddaan joogno soonkiisa hore ka horreeyey intuuna dhalna igu dambeys meeshaas oo waalidkii dhalay usaan ila rabin oo muslimiintu inaan ila rabin meeshaas inaan joogaan ka baxaba xaalkaygu intaas u hayay magacayga axmed maxudiin alira waxaan ka imaaday xamar iyo meesha oo macaasligii joogta sharaxaad waafey waa idinka siinaya waxaa igu qasbay meeshaan anku dad deegaanmaan ahelo guulna ku deegaanma deegaankii aan ahayn dadkii waalidkii iyo waxaa jooga iyo dadkii qaraabadihii meeshu joogan hal maray ka barakaceen ana nin ilmahan ahay qodiidaan kala tegay xagga haddii la tegana macaawslaan uun kamid ahay macaawslaan intaa macaawsliinimo qorad iyo qorad la-aan kala malahayn intii maan ka tagtay ewl baahaad iyo wax u tegay kamidaan ahay ilaahigan ka gala maraan xamr aan ka aadun indhila ka maqnay iyo maraan soo noqday aan ahay iyo maraan aan xoola dhinaho afar xaba geelaho nuusu hirta aan juqu ku ilaashay marka aniga xaalkii intaasu ahay ka waran bal nolosha ciidanka aad ka mid ahayd iyo qaabkay u nool yihiin bal sharaxaad naga waxay u nool yihiin sharaf kuma noola kuwaas hadii heraadu waa dad diinta ka tego oo meeshaas joogana sharaf ma hayaan inay diinta ka tageen ma ogeyd marka aad ka mid ahayd marka aan meeshaas joogaya ma ogeyn oo shaydaan ahay kabacdi haddaan xisaabta maan ogaadla inaan hadii heraad aan maxaan ku socda in hab wanaagsan ayna ahayn haddii aan ogaadana waa kasoo laabta ani xalkii intaas u ahay hadda wixii igu dambeeyey oo aan ogay waxaa kamid a in la axmed keliya ka hogaamahay meeshaas waa kaas xaalku wax mushaar ah oo aad qaadatay intaad ka mid ahayd ciidanka
mushaar kama jiro meeshaas mushaarna lagama qaadahin deegaankiiaba ma higa noqdo ciddaydiiba meesha dhigto saanya barakacda maas joogto isaan qodin daduu intaan joogo aniga howlgallo hal howlgalan wax ka soo aaday howlgal kalena kuma inta wax kalena anigu kuma jirin hal howlgalan ku jiray oo ahaa howlgalkii oo oo geelgub muu ahay ha howlgu geelgub inaan waxaa wadna ay qalad yihiin mugaasi iyo cadaataba sharaxaad waxaan uga bixinayaa meeshaas waa dagaalkii geelgub in dadkaas koofur jiro cawl usta in looga raayay caday acad marka halkii waa kaasan intaasan uga faca haddii isbarbar dhig aan sameeyo waxa la isu qaadan kara maaha walaayada islaamka hoostera iyo la joogara fiican inaan diinta usoo laabdhoon dhex joogo oon diinti oon dad muslimiina la jiraaba wax walba ka wanaagsan haggana intaan joogo dhibaato iyo uun dhibaiyo wareeraan ku arkay cid mushaarka hor bixisa ma jirno waxay leeyihiin oo ilaahay abuur ma jirin may iska joogaan waxaan ugu baaqayaa qoftii waxay gadaal jiraan inay ka yimaadeen oo diinta islaamka ay usoo laabtaan oo dadka muslimiinta ay u yimaadeen intaasaan ugu baaqa wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe ayaa ka mid ah goobaha ay sida weyn usoo gaaraan askarta kasoo goosanaysa dowladda federaalka iyo maamulada kale ee uu shisheeyuhu ka yagleelay soomaaliya halka warkaani uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina sida faahfaahinta warkan uu ku eegayo wariyaheenna maxamed ciise bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadda isli ee dalka kenya ayaa ka cabanaya bandow ee kenya kusoo rogtay xaafaddaasi soomaalida ku dhaqan xaafadda islii ee dalka kenya ayaa ka cabanaya in suuqa ugu weyn ay xaafaddaasi ku leeyihiin ay dowladda kenya xirtay iyadoo sheegaysa inay ka hortegayso cudurka coronavirus waxay kenya ganacsatada soomaaliyeed ku amartay inaysan furi karin goobaha ganacsiga taas oo keentay xiisad kacsanaan ah ayagoo waddooyinka iskugu soo baxay dadka ku nool xaafadda islii iyagoo ka cadhaysan tallaabadan ayay ku eedeeyeen dowladda kenya inay faquuqayso ganacsatada soomaaliyeed islamarkaa aaneen la qabin dhibaatada dadka kenyaatiga ah waxay soo hadal qaadeen in suuqyada kale ee magaalada nairobi aysan xirnayn waxaana dadka cabanaya ka mid ah hooyo carruur nuujinaysa oo loo diiday in ay aado gurigeeda magacayga waxaa la dhahaa cabdinuur cali dadka dislii deganaan ka mid ahay soomaalida oo ka ganacsato arrintan waxaan u arkaa maaragtay ra'yigayga markaan cabiro arrin oo fuquuqaan u arkaa arrin saxa ma ahan maxaa yeelay kenyada kale lama qabto dadka la baaray ee laga helay cuduradana badanaa inta badan raa'islii ma ahan dad bannaanka ka imaada waaye haddana shalayt waa loo ogolaaday inay guryahooda ku noqdaan dadka cunuqabataynta la saaray waa un ra'iislii haddana ku leh guryaha ku xirma dad maalintii boqol shilin ku noolaa jira boqolkii shilin hadday soo waayaan aan noolaan karin dowladda balaan uma hayso intay korona dili lahayd inay iyada dishay rabtaa dowladda arrintaa way ku qaldan tahay inay aad uga fiirsato oo nala faquuqin kenyada kale nalaga reebin haddii nairobi nala qabi lahayd maanta waxba ma dareemi lahayn laakiin haddii nairobi nala qabin oo islii keligeed faquuq la saaray way ka duwan tahay kuma fiicno maxaa ka hadhashaan dhibaatada soomaali lagu hayo maxaa ku dhahay culammada soomaaliyeed maxaa afkaydin idin xidhay maxaa la hadli laadihiin maxaa ducufo idinka dhigay hadla oo dhibaatada masaajidii waa xidhantaa meel walba waa xidhantaa dowladda amarkeedu waa la qaata saasoo ay tahay haddana dhibaato kale inoo keenta wan ayaan qabnaa waan soomannahay dad islaam oo sooman baa nahay in nala dhibaateeya waa khalad waxaan ka codsanaynaa dowladda kenya inay naga qaado takaatada iyo dhibaatada ay nagu hayso
wallaahi haddaan kaaga warramo xanibaadan iyo dhibkan meesha nagu haysta waa wax aad loola yaabo waana wax bili'aadamnimada iyo ruux caqligiisu shaqaynaya uusan muxuu ahaayey wax aad loo dhibsada ay tahay anugu hooyo waxaanahay ilmo yar haysata ciyaalkayga iyo anigu waan kala xayirannahay shalay casarkii baan ka soo tegey sawtii baan degganahay islii baan wax u soo raadsaday oon dan ka soo yeeshay waa lagu dhawaaqay arrintii markii lagu dhawaaqay xayiraadda ahayd yaan idhi inaan gaadhi qaato aan baxo gaadhigii meel dhex markuu marayo suu jaam ugu jiray wiil kuma kaxaynayo dib buu islii igu soo celiyey haddana meesha aan taaganahay waa la ii diidan yahay ilmahaygii iyo carruurtaydii xalay waannu kala muxuu ahaayey aanu kala xayirannahay ilmo yaroo inuugayaa jiray oo lix bilood jira sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha ganacsatada xaafadda islii isagoona sheegay in dadka ay aad uga caraysan yihiin loona baahan yahay in xayiraad laga dulqaado
saa arkaysaan xaafadda islii way kacsan tahay dadka way kacsan yihiin maxaa yeelay arrimaha lagu soo rogaad islii arrin wanaagsan ma aha shalatoo waxaa la sheegay inay tahay cessation of movement in laga bixi karin oon la soo geli karin laakiin hadda waxay u eg tahay inay tahay total lockdown arrin oo saxsan ma aha waxaa laga yaaba islii waa goob ganacsi dadka imaadeen meelo kale ayaa imaada ka shaqaysta xamaalinaa joogaan dad shaqaalo joogaan dadka la baaray kulli isliim ahaba marka hadda maanta hadday tagaan gikombe oo kale oo kun qof ay dad baran ilaa ay kun qof ay heleen oo positive ah marka arrintan arrin oo xaq ma aha arrin cadaalad ma aha mana saxsan soomaalida maalgashata dalal shisheeye sida waddanka kenya ayaa la kulma cadaadis la saaro ganacsigooda iyagoona laga qaado canshuuro fara badan waxayna aqoon-yahaanada iyo waxgaradka soomaaliyeed ugu baaqayaan ganacsatada soomaalida inay maalgashadaan waddankooda aynu jirin cid ku haysata islamarkaana uu ka khayraad badan yahay dalal badan warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa